haddaba nasiib wanaag waxaa stuudiyaha nagu helaya madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan marka hore soo dhawow marka xiga bal taariikhdii iyo waxaad ka taqaanay allah u naxariistay marxuumka
mahadsanid maxamed maxamed xasan barrow waxaanu isbaranay wakhti aada iyo aada u fog xilli aniga isaguba aan dugsiga dhexe oon ku jirnay waxaan anu aan dhiganaya iskuolka la oran jiray macalin jaamac oo tiyaatarka ka soo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka isaguna wuxuu ahaa dishibliin islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bidix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuolka xamar loo baxshay laakiin waxaa isku imaatinkeennii barashadeenii hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yidhaahdo maxamed kulane maxamed axmed kulane shariifna loo yaqaano oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho mid ka mid a heese badan buu ka qaaday actinkiisa iyo sida u jilaayay iyo sida marka niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin fanka bilowgiiba markuu bilaabay markna ay u caddahay waxa uu ka rabo aada ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto jilitaanka riwaayadaha hadday noqoto heesaha iyo wixii la halmaala markii dambena waa kii dee gobollada waa beri ku biiray ilaa hargeysa loo bedelay lagama sheekeyn karo riwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen habeen dhaweyd aanu joognay minneapolis aan isku aragnay saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoonka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakna uu qaac ka siiyey oo uu ku dhiftay heestii masciideed allah u naxariistay iyadana aamine cabdillaahi uu la qaaday marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn allah u naxariisto waan gartay marka saad xustay minnesota isku aragteen saan filayo xafladdii somaali museum ama madxafka soomaalida inuu haban ayaan jeclahay marka bal wixii aad isla soo qaadeen iyo xasuusihii aad ka wada sheekaysateen waa runta maxamed waxa aniga aan ka degay minneapolis bishii oktoobar ee dhammaatay sagaal iyo tobankeedii oo maalin khamiis ahayd isla maalintaasi ayaa iyaguna maalin ka hor waxaa yimid dad tiro badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday muqdisho waxaa laga marti qaaday maaraya ku-xigeenka tiyaatarka ninka allah u naxariistay dhintay maxamed xasan barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta cabdulaahi xayir ducaale nin aad qaali u ah oo maarkano isagana meeshaan isku baranay waxaa axmede cabdi gaashaan baa yurub looga yeeray mualifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga dadku ay ku xasuustaan shume iyo riwaayadihii lamidka ahaa faadimiina gabadha la yihahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka iyaduna markano looga yeeray in meesha la yihahdo in london cabdinuur allaala looga yeeray jabuuti waxaa iyaguna magaalada jooga oo kasoo qayb galay salaad derbi iyo cadar axmed kaahin iyo dhalinyaro badan oo maarkan oo fanka aada u jecel ama ku jiray dalmaryara ku jiray waxaa ku jirtay gabadha hodan cabdiraxmaan yani dhalinyaradii meeshaas ku yimid iyo fankii meeshii si loo qaaday cajiib ahayd marka waxaa si weyn iisoo jiitay oo aan real aan oran karo aada way ii taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi laysku kaa yeeray cashaan usoo baxnay anuu laba saac ka horba markaasaan soo degay kadibna magaaladaabana markan casho u doontay laakiin anoo meel dhex maraya waxaa lagu yidhi hotelkaad kusoo degtay mid kasoo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiine soo noqo markaan soo noqday meeshaan imid oo dadka hadalka intooda badan ay qaarkood hadleen ayaa aniga hadalka laysiiyey laba kelmadood baa meesha ka yidhi kadibna isagaa i arkay anumabaan ogeyn uu fadhiyo microfonkuu qaatay ta igu yaabka badnayd waxay ahayd oo aanan xasuusteyda ka go-ayn wuxuu yidhi caawa faraxa aan farxayo weligeen maan farxin buu yidhi waxaanan aada ugu faraxsanahay cabdiraxmaan yebarow oo riwaayaddii igu horreysay heestii igu horreyseen qaaday raadii muqdisho iga saari jirtay waana runtiisoo berigii heestaa riwaayadda u ka qaaday dhowr jeeroo intuu igu yimid radio muqdisho anoo jooga ayaan markana aan heesta u saari jiray marka xusida u xusay anigaba aad bay gelgeshay aad baan u sheekaysanay isku hotel baan deganeen isku meel baan wax ka cunaynay allah u naxariisto waan gartay aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a oo igu warramayey taarikh noloodkii allah u naxariistay fanaanka maxamed xasan barrow oo ku geeriyooday magaalada nairobi